bariga dhexe xaalkiisa markaan waxaa taala tacsi qaran oo xasan nasrallah hogaamiyihii soddonka sano magacadaaga u ahaa hor horay buurna u ahaa muqaawamada waxaa la yaqaano iska caafinta bariga dhexe ee lubnaan iyo falastiin sumcad weynna ku lahaa caalamka carabeed iyo halgankan laga soo horjeeda israel kiirkaas ayaa ka baxay bariga dhexe shucuubtana maanta inta badan hadalhaynta ugu ballaareen waa xasan nasrallah oo ahaa hogaamiye haliyey ah oo ka gadnay lubnaan iyo carabta intooda badan haba noqdo qof shafiyad caqiidada shiicada ee iiraan ka baarta laakiin nin wuxuu ahaa shacabiyad weyn ku leh gaar ahaan labada kun iyo lixdii marka dagaalkii la galay taa ilaa haddaba waa tahay bal waxaad iga warantaa muxuu noqon karaa mustaqbalka dad badan waxay isweydiinayaan muxuu noqon karaa mustaqbalka ururka xisbullah kadib dalka hogaamiyahoodii
ururka xisbullahi guud ahaanba fikradan muqaawamada loo yaqaano qof iyo laba qof way fiirsanaysaa laakiin waa fikrad ka shidaal qaadata halganka iyo xoreynta qudus marka qofku markuu dhasho weynaado qaangaaro fikraddii wataa marka hal iyo laba qof hadii la dilo waa suuragal in qofkii shaksiyadii hogaanka uu lahaa meesa ka baxo laakiin boqolaalo kale iyo kumanaan kale ayaa inta badan sida lagu yaqaano xaaladda bariga dhexe gaar ahaan ururada muqaawamada soo bixi doona oo awooddu ma nabsaamaysaan qiyaasayo bariga dhexena shidaal ayay kusoo shigi doontaa siyaasadan hadda ay wado israa'iil oo lafajadiska ahna xaaladii nabadda ayay sii wegeysaa in bariga dhexe iiraan iyo carruurtooda ku ciyaaraan iyo israa'iil ayaa wejiga dambe la filan karaa waa hagaag marka xisbullaahi laftooda si si kale haddaan u dhigno xisbullaahi laftooda miyaa magacaabaya hogaamiyaha bedeli doona xasan nasrallaahi mase dhinaca iiraan ayaa la filaya inay ka timaado dhinaca iiraan marka horsaga laga soo magacaabay hadda in laga soo magacaabo dhinaca iiraan oo ay kula qumayn qof soo magacaabo waa suuragal in xisbiga dhexdiisa haddiiba nool yihiin dadkii saraakiisha muhiimka ah ay tastaan oo ay nin siyaasada iyo milatariga iyo afkahnimada ku fiican ay soo doortaan bay noqon kartaa haddii aan ninkan abtigu u yahay haashim safi aan aan aan loo badan oo laisku raacayn ugu dambeyntii marka tani maxay ku keeni kartaa xaaladii bariga dhexe dilka hogaamiyahan xisbullahi iyo sidoo kale dilkii kasii horreeyey hogaamiyaha ururka xamaas maxay ku keeni kartaa oo isbedela oo xaaladii bariga dhexe awalba cakirnayda xaaladii bariga dhexe sadaq ayaa lagu sii qabanayaa israa'iilna way sii labalaabi doontaa oo waxay u aragtaa inay guul heshay islamarkaana inta hartay oo yar ay isdaba dhigayso iiraanna waxaa iilkii ku gaamuuray ay la soo bixi doontaa xuutigan yemanna isla maalinta wuxuu ku qaaday weerar eelaboorka tel abiib uu ka degaya ra-iisul waalaha netanyahu maanta marka waxaa suuragala marka in xisbullahi ay labalaabto weeraradii tawaariikhdii nazana dagaalka uu sii laba kacleeyo marka bariga dhexe oo horaca ayaa la filan karaa